shalay waxaa magaalada beled xaawo ee gobolka gado lagu soo dhoweeyey wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan kadib markii la sheegay inuu heshiis la galay dowladda federaaliga ee soomaaliya waxaa cabdirashiid janan kusoo dhoweeyey magaalada beled xaawo xubno ka tirsan dowladda soomaaliya haddaba waa maxay heshiiska cabdirashiid janan uu la galay dowladda federaaliga ee soomaaliya xilli la ogsoon yahay in dagaal xoogan uu dhex maray ciidamo isaga ka amal qaata iyo kuwa markaasi dowladda federaaliga ee soomaaliya geysay gobolka gado waxa uu u warameeyey cabdirashiid janan markii uu magaalada beled xaawo tegey wariyaha v o a ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad oo khadka telefoonka kula xiriiray dowladanku de waa dagaala waana heshiiyaa waa heshiimay dowladda federaalka ah waana go-aansaday kadib markaan arkay dhib badan oo shacabka soomaaliyeed guud ahaan haysta gaar ahaana kuwa gobolka gado oo cuduro iyo abaar iyo maxaan ku idhaahday colaad intaba iskugu darmatay xaqiiqiyana ubaahan shacabka iyaga ah inaa u mixnanaxas ay nagu leeyihiin dagaal muddo socday xaqiiqiyan wax markastoo aan hadlan aan ku tilmaami jirin ujeedala-aan iyo adka soomaaliyada laisku leenayo aysan sax ahayn waxaan go-aansaday inaan la heshiiyo dowladda federaalka waana heshiinay maxaa ku heshiiseen markaa waxaan ku heshiinay in colaada soomaaliyeed gaar ahaan muddo gobolka gari ka taagan la joojiyo oo soomaaliya aysan dhib iyo rafaad kale usii baahneen gaar ahaan gobolka ingida hadda dagaaladii ee colaada ka taagneed aysan inay sii socdaan aysan waxaan garwaansanay in shacabkaaniga umadida umadaanada loo naxo nidaamka dowliga ah oo la jilaafteynayan aan ka dayna jilaaftada dhinac walbaba kana shaqeyno qarannimada iyo horumarka ummadda soomaaliyeed waxaa jirtay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jubbaland oo xilka lagaaga qaaday taa ka waran walaal aan shaqka jubbaland aan ahay intaan noolahayna waa ahaanayaa jubbaland dowlaanimadu ma aha midu qof gaara leeyahay marka shaqka jubbaland aan ahay aniga weligeena waan ahaanayaa barnaamijkaasna calato calawalsaad wax la yidhahdaan oo arkahayay iyo waxaanan xaqiiqiya macno fara badan aanan warkaas hadda war macno fara badan igu qadhiya maaha waxaa loo halgamaya shacabkan iyo ummadda inay nabad helaan way asliyan nabadina marna waxaa wada wadooyin badan baa lagu helaa marka halka ummadan midda aan maanta gaarnay way midda ugumana mustaqbal wanaagsan akhriya adduunka uguna fiican shacabkeedana ay kalsooni dhamaystiran ku qabaan inay colaada iyo dhibaatada dul saaran laga qaado loona naxo waana midda ay shaksiyan mas-uuliyadda mas-uuliyadda ay noogu doorteen oo aan mas-uulka ugu nahay wayaan in dhibaatada dadka lala dareemo wixii shacabka dhibaya soomaaliyeed oo deegaanka ku nool oo aan mas-uulka u nahayna laga daayo
hadda dowladda soomaaliya ad heshiis la gashay waxaad gaartay gobolka gado hadda go-aankaaga muxuu yahay adeer waa mahadsan tahay hadda aniga waxaan kala hadlaya gudoomiya dowladan jooga dabcan oo gobolka geda kamid ah gaar ahaana jubbaland kamid ah shacabkii deeaan dadka ku nool dadka jubbaland ay yihiin gobolka gedo wada shaqeyn dhamaystiran iyo kalsoonida ay ku qabeen dowladda dhexe kalsoonida iyo wada shaqeynta ay ku qabeen baan anigana shaksiyan ku raacay waxaana ka shaqeyn doonaa insha raxmaan danaheeda danahooda jubbaland la wada leeyahay oo lagu wada qanacsan yahayna waan ka shaqeynayna insha allahu tacaala markaad leedahay jubbaland lagu qanacsan yahay ayaan ka shaqeynaynaa taa macnaheeda wuxuu noqonayaa maamulkii aad ka tirsanayd waxba kama jiraan weye adeer xaqiiqada waxa weyaan maamulka jubbaland hadii dee lagu wada qanacsan yahay sidaanba waxa uma dhaceen maamulka jubbaland shalay markii aan doorashadii gelaynay hadda xukuumadeeda ee ku dhismay jubbaland xukuumad kuma dhismayna shaksiyan aan ahaa isla madaxweynaha jubbaland iyo labada madaxkood ay ku magacoonaayeen waxay ahayd doorasho ayadoo beesha caalamkana ay diidan tahay dowladda dhexana ay diidan tahay aan go-aansano tiibkayagii markaas layihaha shaqada hayay inaan ka shaqeyno sidii aan kusoo noqon lahayn oo keliya si weliba sharciyadda waafaqsan aanan loo sumeyn qof kasta muwaadin oo soomaaliyeed u sameyn oo reer jubbaland ah barnaamijkaas ayaa khilaafka iyo xumaantii ka dhashayna midda waxay noqotay jubbaland oo dhan saameyso ilaa hadda ay ka bixi gobolka gedana colaada gelisay barnaamijkaas marka dee ma ahayn waxa oo saxa oo laisla ogolyahay marka waa lagu qasfeynaya qof kastoo reer jubbaland ah inuu raadiyo wax saxa oo laisla ogolyahay oo dhaca shacabka jubbaland iyo dowladda dhexaba ay isku wada waafaqsan yihiin dabcan ciidan iyo gaadiid dagaal baad wadatay xagee ku dambeyn doonaan
ciidanka ciidan soomaaliyeed buu shalay ahaayo reer jubbaland ah haddana ciidan soomaaliyeed oo reer jubbaland waayo ciidankaas qadiyadii iyo mabdii u shaqeynahaya oo qaranimada soomaaliyeed oo u shaqeyn doonaa shacabka soomaaliyeed oo gobolka ku nool buu difaaci doonaa cadaawada ay leeyihiin oo gaarka ah oo asalka ummadda soomaaliyadoo dhan ee leedahay uu shacabka ka dulqaadi doonaa insha araxmaan una amniga shacabka iyo wanaagoodii horumarkoodan ka shaqeyn doonaa waana waxay u shaqeyn doonaa shaqadii loogu talagalay oo loo idmado yaad ku wareejisay marka ciidanka ciidanka dawladda dhexaan ku wareejinayna xuquuqdiisa bixinayso oo ay hayso istegi doonaan haddii aan leedno ugu dambayntii wasiir warar baa sheegaya oo dadka qaar waxay leeyihiin wasiirka ee lacag buu qaatay iyo waxyaabo lamid ah taa maxaad uga jawaabi lahayd
aad baa mahadsantaada qof kasta soomaali ah sawitaankiisa iyo aragtiisa gaarka uu ka hadli karaa laakiin aniga waxaan ku sheegaya xaqiiqada waxweeyaan inaa shacabkayga soomaaliyeed oo ku nool gado dowladda federaalka ciidamadeeda iyo ciidamada dowladgoboleedyada meel kasta iyo wasla joogeen meel ay hadda dagaalka socda aan gedahayna ma jirin meelkaas geda inaan soo xirno olaada dalka dadka ka dulqaadno amniyadda ugu wanaagsan oo shacabkayga aan go-aansano inaan sawitaanku saraacno taas weeyaan kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore amniga jubbaland cabdirashiid janan oo u warramay wariyaha v o a aadan maxamed salaad aadan kismaayo